bsm اllah alxamdu lilah ثanaaء lilah ثuma الsalaaةu wasalaamu عlىa rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wاnshur عlayna min khaza'in raxmatika ya arxam الraaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wdakirna minhu ma nasina waa dersigii lixaad ee kitaabka la yidhaahdo alraxbiya fi lfaraa'id waxaynu soo qaadannay arkaanta irhiga asbaabta irhiga mawaanicda irhiga waxaynu soo qaadannay ragga waxdhaxla iyo dumarka waxdhaxla tiradooda iyo magacyada ay kala leeyihiin waxaan soo qaadannay dadkaa waxdhaxla hadday isku yimaadaan oo rag keliya isku yimaado oo qofka dhintay dumar ay tahay oo zawjo ay tahay masaladoodii baynu soo dhisnay sidaas cagsigeed haddii dumarkii isku yimaadaan oo zawjkii dhinto masaladeedana waa soo qaadannay waxaan kaloo soo qaadannay labadii qolo isku yimid raggii iyo dumarkiiba isku yimaadeen oo markaas zawja dhimatay zawjaa dhimatay markaas dadka dhexlayan ay ahaayeen aabbaheed iyo hooyadeed ibni iyo binto iyo zawjkii iyada qabay waa masaladii soddon iyo lixda gaaraysay inu xalay soo qaadanayna shan iyo tobanka ay u soo haraysay wiilka iyo gabadha wiilka tobanka la siinaya shantana gabadha la siinaya halka masalo halkaa noogu harsanayd waxay ahayd afartii masalo laga dhisi jiray saddex baan soo qaadannay masalada kale waxa weye waa un isla sidaasoo waxa weeyaan zawjayinka unbaa hadba midkood dhimanayaan waxa wax dhexlanayahay waxaa weeyaan aabbihii iyo hooyadii wiilkii iyo gabadhii meyd ku dhalay hadda waxa weeyaan qofka dhintay waa zawjkii ninkii baa dhintay zawjadii baa joogta aabbee zawjadii baa joogta ninkii baa dhintay gabadhaa qabay xaaskiisii aabbihiis iyo hooyadiisi wiilkiisi iyo gabadhiisi intaasbuu ka tegay waxaa la rabaa labadii dhinacba intaad ka jooga xaggii ragga iyo xaggii dumarka intaa unbaa wax ka dhaxasha markaas mar haddii rag iyo dumar isku yimaadaan oo zawjaynkii midkood unbaa dhintay marka zawjadii xalaan soo qaadannay markii iyada la dhexlayay iminkana zawjkii baa dhintay zawjadii baa joogta waay masaladaa iyadaa marka waa sidii oo kaleo haddee aabbuhu waa reere sudus hooyaduna waa reere sudus waa tamaatuloo mid baa qaadanaysaa ibniga iyo bintuguna waa casabo wixii soo haray qaadanayaan meeshii zawjka un zawjo ku bedel welad baa jooga ilmaa joogee umun bay qaadanaysaa casharkeenna caawa markaan hadhow gaarna waaba looga hadli doonaa insha allah zawjada inay umun qaadato markii meesha ilma jiraan ama awlaad ibni dhalay zawjadii marka waa reere umun markaa sideed iyo lixun baa laysku fiirinaya waa tawaafuqun binnisfi afar iyo labaatan mid barkii midka kale ku dhufo kulligiis afar lagu dhuftay lix waa labaatan iyo afar labaatan iyo afartii baa qaybinaysaa way ka jabi doontaa waa la tasxiixinayaa waxa weeyaan labaatan iyo afar suduskood waa afar lixaada moogta oo afar ah aabbihii baa la siinayaa labaatan iyo afar suduskood kale oo afar ah hooyadii baa la siinahayaa labaatan iyo afar umunkood oo muxuu noqonayaa sideed meelood meel weeye moogtaa umunku waa saddex sideedaad marka waa saddex baa umun u ah zawjadii baa la siinaya hadday zawjaad badan yihiinna waa isku mid maxaa soo haray xoolii saddex iyo toban baa soo haray afar iyo afar iyo saddex baa laga qaatay koob iyo toban baa la qaatay mogta afar iyo labaatan bay ahayd saddex iyo toban baa soo haray saddex iyo toban baa waxaa loo qaybinayaa wiilkii iyo gabadhii lidakari midlu xadil unsayeyni jajabla-aan laba qori in la siiya hal rabaa wiilka hal qorina in la siiyo gabadha saddex iyo tobanna waa ujeedaayo xabad dheeriyaa ku jidho ma qaybsamayaan jajabla-aan markaa sidii oo kale unbaa la samaynayaadoo dadka wax ka jabeen ru'uustooda ama madaxyadooda wiilkoo laba qori ahaa ama laba madaxa iyo gabadha hal madaxa saddexdaas baa masaladii asalkeedii hore lagu dhufanayaa masalada asalkeedii hore afar iyo labaatan buu ahaa afar iyo labaatan baa saddex lagu dhufanaya afar iyo labaatan aan masalada ka soo qaybinay haddeer baa saddex lagu dhufanaya cadaduruusta dadkaan ay wax ka jabeen ah oo wiilka iyo gabadha ah saddexdooda madax wiilkoo laba madax iyo gabadha hal madax saddex waxaa ku dhufataan afar iyo labaatan waa toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo labo weye toddobaatan iyo labadaasaa waxay leedahay qofkii masaladii horeo afar iyo labaatanka ahaa nasiib ku lahaa nasiibkiisii oo loogu dhuftay masalada wixii haddeer lagu darbiyey yaa oo saddex ahaa buu qaadanaya hanoo yimaado aabbuhu sudus buu lahaa oo afara sooma ahayn afar baa saddex ugu dhufan waa labaiyo toban hooyaduna afar bee lahayd saddex baa ugu dhufan waa labaiyo toban sawjaduna waxay lahayd saddex oo umun ah saddex baa saddex ugu dhufan waa sagaal sagaal iyo sagaal iyo sagaal meel iyo waxaa baxay afar iyo labaatan meelah ya soddon iyo sagaal baa soo haray soddon iyo sagaalkaasaa waxaa loo qaybinayaa wiilka iyo gabadhi si siman oo aan jajab lahayn be ugu qaybsamas waka see ugu qaybisa laba meelood wiilka sii meelna gabadha maxay heleen lix iyo labaatan iyo saddex iyo toban wiilku waa laba qor waa lix iyo labaatan saddex iyo toban iyo saddex iyo toban buu qaadan gabadhuna saddex iyo toban haddaad rabtid inay kuu saxan tahay inaa hubisana sidii aynu sheegnay darsigii hore waxaad ku dhufanaysaa xoolihii markii hore ka jabo oo qaybsami waayey baa cadaduruusooda haddeer ahayd ku dhufanaysaa saddex baa waxaa ku dhufan xoolihii awal ka jabay oo ahaa saddex iyo toban saddex lagu dhuftay saddex iyo toban soddon iyo soddon iyo sagaal wakaas waa inta haddaan u qaybinay soddon iyo sagaalki waa iskanta masaladaasi wax dhiba ma laha waa meeshii darsiga hore aan ku soo qaadannay meeshii awal zawjadu ay dhimatay oo zawjkeedu dhexlayay keliya waxaa laga dhigayaa zawjkii inuu dhintay zawjadii hadda wax dhexlayso qof kasta wixii tii hore uu ka qaadanayey aabbaha iyo hooyadii waa isla sidii zawjada unbaa isbedeshay masaladaa masaladii u dambaysay waxay afartii masaloo la dhisi jiray waxaynu soo qaadanay asxaabulfuruudkii ahluniskii baan markaas darsigeennii hore ku soo qaadanay zawjkaa loogu hormariyey zawjkaas loogu hormariyey ahluniska waxaa loogu hormariyey waa ugu hadal yaryah hadalka yarna sideeda qalbiga baa qabtoo ku rusuuqa dihniga qofka iyo qalbigiis buu ku dhegaa hadalka yar walidaabaa waxaa la yidhi qur-aanka marka la baranayo waxaa fiican kalaamka yar suuradaha gaagaaban in ilmaha loo looga bilaabo inagoo alafkii baa loo sii bilaabo suuradihiina waxa weeyaan waa aragtay midba intay birabinaas baa looga bilaabay saas u soconaya bikhilaafi waxa weeye marka la akhrinayo sida sunnaha waxa weeyaan inaa kor ka soo bilowdo alfaatixa uma albaqara uma aali cimraan ilaa akhir birabinaas marka la akhrinayo sida fiican kor in laga soo bilaabo weye laakiin markaad dadka barayso inaa waxaa fiican uga bilowdo halkaan fahankooda hadalkan yar ha ku dhego hadhow suuradda mid kaloo ka dheer waa in yar in yar mid kaloo ka dheer sidaas ku soconaysa inta badan nidaamkaasna waa sidaa iyana waa faa'iidadaas waaye ahlu nisfi waxay ahaayeen shan qolo zawjkii waynu soo marnay bintadii iyo bintulibnigii ukhtadii shaqiiqada ahayd ukhtadii li'abka ahayd waa innagii soo qaadannay afar gabdho ah oo halhal ah iyo zawjkii bay ahaayeen waxaan qaadanaynaa baabu asxaabi rubuci insha allah rubuca kuwa yaa asxaabta u ah asxaabu rubuc asxaabu rubuc waa maxay afar meelood meel dadka wax ku dhaxla weeye xoolaha afar meelood meel bay qaataan waaye xisaabtu saddex iyo saddex bay kuu kala ahayd oo niskii haddii la soo qaaday rubuc baa ku xigo umun baa ku xiga moogta saddexdii isku dhinac ahaabaa la dhammayn doonaa saddexda kalena markoodaa la gelaya taasna saa ula soco rubucu warubucu rubucu fardu zawji zawjkii ninkii zawjka ahaa faradkiisa weeye yaa zawjkii gabadha dhimatay qabay faralkiisa weeye laba xaalow lahay xaaladii niska waa soo marna hadda waa xaaladii rubuca waase in kaana hadduu yahay macahu zawjka maca zawjka maciisa min waladi zawjati zawjada waladkeeda xaggeeda hadduu ka yahay man duul qad manacahu ka mancinaya nis ka mancinaya yaa nis cid ka mancida hadday la joogto ilaa nis mar goormau qaadanaya markaan walad jirin waladu ibnina jirin marka hadda kuwii aan jirin waa inay jiraan markuu hadda rubaca qaadanayo kuwii waa inay jiraan meesha niska kuwii la diidaayey hadda waa inay joogaan oo cida ka joogto wuxuu yidhi waa in kaana hadduu yahay macahu zawjka maciisa min waladi zawjati zawjada dhimatay waladkeeda xaggeeda man hadduu yahay mankaasoo qad manacahu mancinayay oo niska ka kaxaynayey yaa oo niska ka mancinayo rubaca usoo kaxaynayay niskau ka mancinayaa rubucuna usoo rarayaa rubucan hadda la joogo waka haddii ilma jiraan gabadha dhimatay ay dhashay waxaa la mid oo inoo keeni doonaa wiil ay dhashay ilmo ou dhalay hadday jiraan waa ahlu rubac rubuc buu wax ku dhexlayaa afar meelood meel ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala fain kaana lahunna waladun gabdhahaas xaasaska ee dhintay ilma hadday u ahaado welad falakum rubucu ragoow afar meelood meel baa idiin ahaaday mimaa tarakna waxay iyagu ka tageen gabdhahaas gabdhahaas waxay ka tageen afar meelood baa leedihiin haddii welad jiro welad ibnina waa la mid ah soo warcad maa waay taasi wata marka weladkan yaa dhalay gabadhaasaa dhashay dhimatay waay hooyee u dhashay ama ninkaan dhexlaya ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho nin kale haddii ilma usoo dhashay isagaysa waxba u dhalin ilma ima lahayn dhihi maya ilma ma lahayd iyadu baa la dhahaya iyadu hadday ilma lahayd waa ahlurubac waa ahlu rubac ama wiil ay dhashay ilmo uu dhalay hadday jiraan waa ahlu rubac ninkaani waa ahlu rubac zawjkaani laba qolaa marka rubcu wax ku dhaxasha qolo waa ninkaa zawjkaah markii walad jiro ama waladu ibni jiro waa intaa kaliya kaga dhig walad ama waladu ibni baa jira wa huwa ruuci mar labaad likulli zawjatin zawje dhammaanteed buu u ahaaday xaas hal xaas aw agara ama ka badanba hal xaas ka badan laba xaas saddex xaas afar xaas shanna qolaa suuraysadoo waa nin inta wax furfuray wixii isagiina dhinto la kala garan waayay tii furnayd iyo tii kale iyo wixii laakiin adigu middaan ka qabsoo afar ninku ma dhaafin karee waxa weeyaan sawjo ama ka badan hal xaas ama xaasas badan baa rubuc qaata goorma maca cadamil awlaadi awlaad la'aanteed maceeda wax awlaada waa inaysan jirin xaasaskan markay rubuca qaadanayaan ninka ay dhaxlayaan wax awlaada ama iyagu ha u dhaleen ama gabar kale ha u dhashay waa inaysan jirin ninbaa dhintay xaaskiisii ama xaasaskiisii buu ka tegey xaasaskaas rubcu bay qaadanayaan wax awlaadah oo dhalay haddaysan jirin rag iyo dumar waxay doona ha noqdeen ama awlaad wiilow dhalay uu sii dhalay haddaysan jirin rubc bay qaadanayaan waa inaysan jirin kuwii haddeer zow rubuca markuu ninku qaadanaya la rabay inay jiraan rubuc marka zawjku qaadanaya awlaad ama awlaadu ibni waa inaysan jirin xaasaskuna markay rubuc qaadanayaan waa in awlaadi jidho waxaan leeyahay xaasasku hadda markii ninkuu rubuca qaadanayey waa kaa khaldan hadda ninkii zawjka ah markuu rubuca qaadanayey waa in welad jiray ama weladu ibni jiray sidaa cagsigeed xaasaskani markay hadda rubuca qaadanayaan waa inaysan jirin awlaad ama awlaadu ibni kaa wixii loo shardiyay inay jiraan kan waxaa la yidhi waa inaysan jirin saasuu kale leeyihi waaye waa maca cadamil awlaad awlaad la'aanteed maceeda fii maa kii qudira la qadaray waa kaasa taasina wata wuxuu yidhi wadikru awlaadilbaniina wiilasha awlaaddooda sheegidooda yuctabadu waa la cuskanaya wiilal hal wiilna waa la midi awlaaday dhaleen weladu ibni weeye ibni awlaadow dhalay iyadana sheegiddeeda halkan waa la cuskanaya haddaan welad jirin weladu ibni jiro waa la mid xaasaskan markay rubac qaadanayaanna waa inaan welad jirin baa la yidhi weladu ibnina waa inuusan jirin marka wadikru awlaadil baniin wiilal awlaadood sheegidood yuctamadu waa la cuskanayaa xayu meel ictamadna aan cuskannayba alqawla ku qawlid fii dikril weladi welad sheegidiis yaa welad waa inuusan jirin xaasasku markay rubac qaadanayaan waxaan kaloo la cuskanayaa la mida bay ka dhigan tahay weladu ibnina waa inuusan jirin waa intaa xayu ictamadnaa fii dikri lwelad weladka sheegiddiisa markaan cuskanoo nidhi xaasaskan ama halkaan xaas rubuc bay leedahay haddii maca cadamil owlaad ay tahay owlaad la'aan yaa oo zawjkaas wax awlaada uusan lahayn waxaa la mid ah awlaadda baniinku ay dhaleen wiilal awlaaday dhaleenna ama wiil waa inuusan jirin wadikru wlaadilbaniin wiilal awlaadood sheegidood yuctamadu waa la cuskan xayu meelu ictamadna aan cuskannay alqowla qowl fii dikri lwaladi weladka sheegidiisa waxaan nidhi waa inaan welad jirin maxaa la mid ah weladu ibnina waa inuusan jirin waa la cuskan iyadana waa la mid wey marka yaa rubuc wax ku dhaxla laba qolo zawj waa in zawjadaa u dhaxlayo ilma ay dhashay jiro ama wiilay dhashay ilma u dhalay taa intaa uga baxo waxaa kaloo wax ku dhaxla zawjo ama zawjaad haddaan welad zawjkaasi dhalay jirin ama weladu ibni jirin xaasaskaas ninkaas aan wax aruura lahayn oo dhintay rubuc bay ka qaadanayaan hadday laba yihiin ama saddex yihiin ama mid yihiin ama afar yihiin waaya weladkaas ma jira lagu leeyahayna ama iyadu ha dhasho ama gabar kale waa kale ha u dhasho waaya oo walahunna rubucu qur-aanka aayadda waxay tiri gabdhaha laftoodu rubuc bay leeyihiin mimaa taraktum ragow idinku waxaa ka tagtaan waase in lam yakun lakum waladun ragow haddaan wax walada idinka idiin ahaan welad hadduusan idiin sugnayn weladu ibnuna waa la mid waayo meeshaas horan awal baynu soo sheegnado waxa weeye in kaana hadduu yahay macahu min waladi zawjati man qad manacahu yaa ka mancinaya nis qaadashadiis hadduusan maciisa ahayn wey in kaana hadduu yahay macahu min waladi zawjati man qad manacahu nis inuu qaato wixii ka mancinayey oo dee nis markuu qaadanayo waa inaan walad jirin waladu ibnina jirin hadda waa inay maciisa yihiin markuu rubaca qaadanayo waa intaa iyaduna ilaa nis buu ka rarayaa waladkani ama waladu ibnigaani rubuc buu u kaxaynayaa wiil iyo gabar wuxuu doono ha noqdo waaya marka zawjka shardigan loo shardiyey waa shardi wujuudi ah markuu rubcu qaadanayo waa in wala jiro ama waladu ibnu jiro wujuudi wey waa inuu jiro wey waaya farac waaria waa inuu jiro walow zinaba gabadhaas ha ku dhasho hadday rabto yaa ilmahan hadday gabadhaan ilmo leedahay laakiin ilmuhu ilmo aabbalaba uusan ahayn yaa dee ilmaa jira ilaa ilmahan iyada waa dhaxlaya hooyo ut ilmaa jira marka ilmahan aabba ma laho anigu niskaygii baan qaadanaya waxaan jirin baa laga soo qaadaya ma la dhahayo rubcii buu geynaya ilmahani rubcii buu geynaya waa kaa ilaa ilmaa jire ilmahan hooyadiis baa leelaya aabbahan baa shaqo ku lahayn taasi wata zawjaduna markay rubcu qaadanayso iyada shardigeedu waa cadami yaa waa maca cadamil awlaad awlaad iyo awlaadu ibni waa inaysan jirin zawjkana waa wujuudi waa inay jiraan zawjadana waa inaysan jirin taasi wata ka soo soco marka wadikru awlaadilbaniina yuctamad horaan soo sharxan wujuudulwalad markii la ictimaaday waxa waladulibnina waa la mid markii la yidhaahdo waa inuusan jirinna waladulibnina waa inuusan jirin meeshii weladka la shardiyo waladulibni meeshaan la shardin sidoo kale masaladaasi wataa maxaa soo hadhay baabu man lahu umunu baa soo hadhay baabu man bau baab yahay lahu isaga aumunu sideed meelood meel u ahaaday waa hal qolo kuwaani dad badan maa hal qolaa sideed meelood meel xoolaa wax ku dhaxla sideedaba dhaxal oo dhanba oo faralahaan wax ku dhaxla waaya waumunu umunku sideed meelood meel wey lizawjati gabar zawjaaba u ahaada marka waxaa la kala bartaa ahlu faralka nis yaa wax ku dhexlaya shan qolo rubuc yaa wax ku dhexlaya laba qolo tirsigaan israaci waa halkii tirsi oo u dambeeyey waa kii ugu nafac yaraa siddeed meelood meel weeye waa waxaa ka badan niska iyo rubuc ayaa ka badan waxa weeyaan umun yaa wax ku dhexla hal qolo waa umunu umunku lizawjati ba u ahaaday hal zawj iyo wazawjaati xataa zawjaad badan waa goorma maca albaniina wiilal ma cod aw maca albanaati gabdha ma cod nin baa dhintay xaaskiisii ama xaasas badan buu ka dhintay laakiin maca albaniin waa la sheegi jiraa inaan jamcan shardi ma ahayn wiilalow dhalay yaa baa jira ninkaa dhintay ama gabadhaan ha dhasho ama gabdhahan ama xaasas kolay kala tagtageen ama ka dhinteen ha dhaleena wuxuu dhalay wiilalow dhalay baa jira ama gabdho u dhalay baa jira jamacuguna shardi ma hal hal waa isku mid ow amase maca awlaadilbaniin ilaa haddaa lagu soo sheegay yuctamadidii ama maca awlaadilbaniin baa jira wiilal awlaaddood rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen ninkaa dhintay oo dumarkaan ama xaaskaan ama xaasaskaan badan dhaxlayaan yaa wiilow dhalay ama wiilal uu dhalay caruur uu dhalay baa jidha rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen waaya marka xaaskan sideed meelood meel ama xaasaskan sideed meelood meel bay leedahay ninka ay dhaxlayaan haddou caruur uu dhalay ay jiraan oo wiilalah ama gabdha ah ama wiilal ou dhalay caruur ay dhaleen yaa awlaadulbaniin ee faclam sidaa ogow faclam sidaa ogow buu yidhi waaya haddaba fiiri fain kaana lakum waladun ragow haddaad walad idiin ahaaday falahunna umunu gabdhaha xaasaska umun sideed meelood meel bay leeyihin qoriga sideedaad bay leeyihin xoolaha ka dhimateen aayadda suurat nisa waay markaa dumarkaas ilmahani muxuu ka kaxaynayaa xijaab la yidhaahdo xujbu nuqsaan meeshay hadday rubaca qaadanayn markaan awlaad jirin haddeer casharkeenna caawo markaan awlaad jirin soo haddeer rubuc ma qaadanayn maca cadamil awlaadi ilmahan hadda jira ow dartiis ruubciibuu ka kaxaynayaa wuxuu geynayaa umun waay umun buu geynayaa wiilashaan iyo gabdhahan ama awlaaddan ibnugu dhalay wiilal iyo gabdha waxay doonaan iyana ha noqdeen waay marka meesha jamac buu noo sheegay macalbaniin baniin waa jamac ow macalbanaat banaatna waa jamac ow maca awlaadilbaniin baniinna waa jamac kale ma shardi baa rag badan wiilal badan iyo gabdho badan iyo awlaadul ma garanaysaa baniinku inay sidaasay yihiin maya walaa tadunna haw malayn oo haw malayn aljamca jamca aan sheegay shardan shardi haw malayne fahan fahan war shardi maaha anaagu matraa kugu sheegay ku leeyahay sidaa u moodi lahayd baniin baa leeyahay hal ibni baa jooga ama hal bintaa jooga ama hal ibnu ibni baa jooga ama hal bintu ibni baa jooga intaa dhihi lahayd anaa hadda aan kugu sii daynayn walaa tadunna ha u malaynin aljamca jamcaas aan sheegay shardan shardi inuu yahay ha u malayn ee fafham iyadana fahn garo waa masale iska cad iyaduna waaye fafham fahm waa takmilatulbeyt waa lagu kamilayaa marka waxa weeyaan masale halkaas naadir ah dee waa afar dumara ka badan suuraysigoodu waa iska naadir ninkii afarta xaas lahaay oo mid furay oo dalaaq baayina saddex iyo wixii la mida ku furay gabar kale waa guursan karaa ilaa saddex buu qabaa gabar kale guursaday dhintay tii la furayna laga jaahil noqday tii la furay baan la garanayn isagiina waaba horow ka dhintay tii hadda dib uu ka guursadayna waa laisla yaqaan oo waa la garanayaa inay gabar uu hadda guursada ay tahay waa la hubaa yaa dee masaladaas shan dumara meel iskugu yimid mid kasta waxay leedahay anigu ma layma furin ma ahayn tii la furay afar uu qab- oo mid furay iyo mid cusub marka waa wax iska naadira waxaas halkaa faa'iidatun buu ka sheegay inaa ujeedaan baa laga yaaba faa'iidadaas waa iska nooc maaragtay xujo iyo halxiraale aan ka duwanayn anna lanaa zawjatan wuxuu yidhi waxaan leenahay haweenay zawjo ah ta'khudu humuna xoolaha sideed meelood bay meel bay qaadan walbaaqii ya'khuduhu xoolihii soo haroo ninka ay dhaxlayso uu ka tegayna waxaa qaadanaya aquuhaa iyada walaalkeed yaa iyada walaalkeed baa xoolihii qaadanaya maca wujuudi akhin iyadoo la hayo wa- walaal joogiddiis oo lilmeyiti ninkaan dhintay walaalkii baa jooga oo aan xoolo qaadanayn iyada walaalkeedna xoolihii soo haroo dhan buu qaadan masalada sideed ku dhisoo waxa weeyaan iyadu intay qaadato maaha intii kale walaalkeed baa qaadanaya waa wax aad la yaabayso waayo walaysa lahu waarithun siwaa man dukira cid kaloo wax dhaxlayso oo aan saddexda ahaynna meesha ma joogaan see ku dhacaysa wa jawaabuhu arrinkaa jawaabkiisu waxaa weeye waa laysla qabanayaa midaan ninkasaa laysla akhriyo anna akhaaha gabadhan xaaska ah oo laga dhintay oo tumunka hadda qaa- een, qaadanaysa xoolihii sideed ku dhiso iyad qori bay qaadan toddobada kale walaalkeed baa qaadan toddobada kale walaalkeed baa qaadanaya waxaa weeye jawaabtu walaalkeed baa wuxuu yahay ibnu ibnu zawjiha ninkan iyada hadda ka dhintay yaa wiilow dhalay wiilow sii dhalay baa walaalkeed noqday ninkan iyada ka dhintay wiilow dhalay wiilow sii dhalay baa walaal la ah zawjadan xagga hooyo ah walaal li'um ah oo see weeye wadaalika waa adag tahay waa sii sheegin buu ku leeyahy bian yatazawaja waa inuu guursado ibnu rajuli ninkan wiilow dhalay baa wuxuu guursado dee islaan kalaa u dhashay umma zawjati abihi aabbihiis xaaskiisii xaaskaa hooyadeed wiil iyo aabbihi baa waxay kala qabaan gabar iyo hooyadeed weeye waxa weeyaan wax fog lagaaga dhigo aa day nin baa xaas qabay gabar buu qabay wiilow dhalayoo wax kale ahaa baa wuxuu guursaday gabadhan ninkaan odaygaa qabo hooyadeed aabbihii gabadha uu qabo hooyadeed xogama dhexeeyaan waa wiilkaani guursaday ma aha ilaa isaga waxa weye kuwaani ma dhalin fayatii minhaa biwelad wiil bay u dhashay hooyadii weynayd wiil bay u dhashay wiilkii guursaday uma yamuutu ibnu rajuli wiilkii ninkabaa dhintay oo hooyada qabay islaanta weyn qabay fii xayaati abihi aabbihii oo nool yaa bay buu dhintay wiilkii baa dhintay wiilna waa way u dhashay wiilkaa dee hooyadaasaa dhashay xaaskan aabbuhu qabo iyo wiilkaa dhashay waa isku hooyo soo moogid waa isku hooyo wiilkii aabbaha dambe ahaa waa dhintay wiilkii yaraayo wiilka dhalay waa dhintay aabbihiioo nool buu dhintay wuxuu ka tegey wiilkii hadda isaga u dhashay iyo aabbihiis wiilkii isaga u dhashay islaanta weyn u dhashay iyo aabbihiis wuu ka tegey uma yamuutul abu misna hadde aabbihii weynaa baa dhintay yuu yuu ka dhintay can zawjatii xaaskiisii odayga xaasku qabay gabadhi yarayd wa can akhiihaa walaalkeed oo la hooyaa alladii huwa ibnu halka waa iga khalda aniga alladii huwa ibnu zawjihaa ba yidhi laba ibni baa la rabaa halkaas laba ibni ma haysaan haddaan kutubta la akhrin weligeed waxa laxnigaasaa lagu haysanaya madbacdaha soo qaldaya iyo waxay ka boodayaan iyo waxaasoo dhan akhrin baa lagu ogaan karaa halkaa aniga hal ibnibu ii qoray wuxuu ka dhintay wa- wa zawjadiisii iyo walaalkeed alladii huwa ibnu ibnu zawjiha weeye waa saxan doonaa insha allah zawjkeeda wiilkee wiilkiisii wiilkaa wiilkiisii waa wiilkii raa'ib dhashay iyo wacan akhiihi odaygaan dhimanaya wacan akhiihi walaalkii waaye maydka walaalkii fataahudu zawjatu ahumun zawjadii humun bay qaadanaysaa wa akhuuha albaaqi walaa shay'a liakhiihi lannahu maxjuubun bibni ibnihi wiilkiisa wiilkiisaa lagu xijaabay masaladaa marka soo soo akhriya maskaxda waxyaalaha furay ka midta wax dhib badanna maaha mar haddii laguu sheegay ninkan odaygaa gabadha uu qabo hooyadeed inuu guursaday wiilu isagu dhalay oo nin wiil iyo aabbihii kala qabo weeye gabarh iyo hooyadeed isdhalay waa intaa dhimashana timid wiilkii hore dhintay odaygiina kabacdi dhintay masalo kale halkaa wuxuu ka sheegay wamima yudkaru aydan waxyaalaha la sheegay waxaa ka mid a nin ana rajulan maanta can arbaci niswatin mawjadan ninbaa afar dumara ka dhintay midi waxay qaadanaysaa fawaaxidatun akhadat isadaaqa walirth meherna waa qaadatay dhaxalna waa qaadatay wawaaxidatun lam taahud sadaaqan walaa irth midna dhaxalna ma leh meherna ma leh wawaaxidatun akhadat isadaaqa midna waxay qaadatay meher keliya duuna alirthi dhaxal ma leh wawaaxidatun akhadat ilirtha midna dhaxal keliya yeelatay duuna sadaaqi meher male afartii dumarka halkaas kala aadeen waa waxyaalahaas weeyaan maskaxdaa laga shaqaysiinaya waxa weeyaan gabadha hore oo dhaxalna leh meherna leh waa gabarh xoraayoo calaa diini zawjiha ninkeeda isku diin yihiin diinta islaamkooda haysa dee waa meherna ninka gabarh kasta waa ku leedahay xaaskiisu iyo haddee sunu cafin dee dhaxalna waa ku leedahay taa waa la yaqaanaa dhaxalna ma qaadato waa qaadatay meerna waa qaadatay ilaa waxaa garanaysaa calaa diini zawjiha haddii diinta lagu kala tago ya wakhtilaafu diinin hadday dhacdo dee khalaas waa dadkaas ma dhaxli jirin mogta taa waa la gartay gabadha labaad waxa weeyaan oo meherna aan qaadan dhaxalna aan qaadan waa gabar addoona oo ninku guursaday shuruuddii addoonta markay bannaanayd in la guursado isagoo ay ku sugan tahay buu guursaday waaye sayidkeedii baa meherlaan ugu guuriyey addoonta sayidkii lahaa dee waa addoonna addoon iyo xorna dhaxal maxaa wax kala dhexeeyaba meherla'aanna waa looga guursho soo warcad maa gabadha saddexaad waa gabar kitaabiyad ah waaye maxay leedahay gabar ahlu kitaaba ninku waa guursan karaa ma ogtaha haddii shuruuddii la hele sadaaq bay leedahay laakiin dhaxal ma leh le diin islaam ma wada haysaan meher bay leedahay dhaxal ma leh gabadha afraad yaa oo u dambaysa oo maxay ah dhaxal bay qaadanaysaa laakiin meher qaadan mayso zawajaha lahu sayiduhu qabla cidqi sayidkiisi baa u guuriyey intaasoon ninkaan addoonnimada xoroobin baa sayidkiisu u guuriyey iyona waa xor addoonkan sayid baa lahaa sayidkaasaa gabar xoraa u guurshay maxay leedahay irth waa dhaxal meher ma leh waay afartaa gabdhood saasaa lagu kala sheegay taasi waa intaas waxaa halkan marka iyaduna ka mid ah waxyaalaha xusida mudan oo faraa'idka la xiriira waxa la yidhaahdo masaa'isha dhaxalka umunkaasoo kale hadda markii laga hadlayay waa sideed meelood meel soo maaha ninbaa dhintay xaaskiisii iyo gabar u dhalay buu ka tegey xaaskiisii waa waa umun sideed meelood meel gabadha uu dhalayna waa nis xoolihii kale barkood la waa hal gabare soo qaadat khalaas waaye gabdhahan wax dhaxlaya reer mar haddow ninku dhintay gabar ay aqal galeen hadday t mid iskaga xirnayd keliya oo meherku kaliya dhacay hadday t mid caruur dhashay hadday tahay midaan caruur laga helin hadday tahay kulli waa dhaxlayaan ma kala laha kala reebreeb ardii dhimasha ay arrintu tahay sanfurniin iyo wax la xiriiraysan ahayn taasina wataa waxaan suuroobayn zawjayn inay masale dhaxala ku kulmaan zawjo la qabo iyo zawjkii qabay yeeyay dhaxlayaan maba suuroobayso iskuguma imaan karaan meel ilaa hal masalo masalatu malfuuf la yidhaahdo iyaduna naadir ah naadirna xugun ma leh ayib wuxuu kaloo sheegay gabar la doonay gabar la doonay oo loo yabo ahay ninkii gabadhaas in la siiyey oo aan welin la nikaaxin waa laisla fahmay laakiin ninkii oo aan weli lagu xirin baaba dhintay falaa miiraasa lahaa dhaxal ma laha waaye maxaa yeelay isma qabaan waa laysi siiyey iyo xafladdii baa lasii hordhigay iyo mudday wada socdeen iyo waa isfahmeen iyo waxaasoo dhan ma shaqaynayaan ninkuna waa la mid waaye dooniddii iyo arrimihii lagu dhex jiray iyo hawlihii iyo maaragtay xafladdii iyo waxaas laakiin nikaaxa uusan dhicinba haddii isagu dhintana waa la mid haddii iyadu dhimatana waa la mid shaqa iskuma le weeye taasna waa waa iska caddaa iyaduna ayib masale kale horeynu usoo sheegnay waxay ahayd waxa la yidhaahdo dariiqatu tawasudkii ulukii iyo rubucii wa dicfu kullin wa nisfu kullin iyadana dersiga horaan ku soo qaadan waxaa la sheegay zawjka iyo zawjada midba laba xaalow leeyahay soo maaha zawjku mar nisba wax ku dhaxlaa marna rubuc zawjaduna marna rubuc bay wax ku dhaxashaa marna umun sideed meelood meel soo intaa maaha xoolahay qaadanayaan markaa isku fiirisid waxay ku soo baxaysaa iyada laftoodu lidakari midlu xadilunhayeyn markaa sii fiiriso waxay ka dhigantaa markasta inuu laban laab qaadanayo zawjku zawjaduna hal qori ay qaadanayso waxyaalahay qaadanayaan markaad isku fiiriso sida wiil iyo gabar qaybsanayoo kale oo qofku wada dhaxlaya ibni iyo binto oo kale qaabkay wax u qaadanayeenoo kale xisaabta ku imaanaysaa yaanba laga cabirin waa kaasa wallahu subxaana wa tacaala aclam